بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا intaan casharka bilaabin magac yar oo meel aan kusoo dhaafnay laigu baraarujiyey xadiidka kun toddoba boqol iyo afariyo soddon ama xadiidkii ahaa in yasira walaa tucasira baabulamri bitaysiri wa tarki tanfir kolley waxaan saddex xadiis baa istaba socday xadiidka anas baa u dambeeyey mid abu muusa alashcari na bal markaa laba dariiquu lahaana waan soo aragnay haddaba xadiidka in u dambeeyey haddaad la soo baxdeen ee baabkana u dambeeyey sanadkiisa waxaa ku sugnaa xadaثna cubayd الlahi بn mعaadin الcambariy xadaثna abi xadaثna شhucbaة can abi tayx an anas or taasi waa mid dariiqa labaad x وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cubayd الlahi بn saciidi kale waa sida inoo taala cubayd الlahi بn saciidin habeenkaasna waxaan soo idhi cubayd الlahi بn saciid ibn aban بn saciid بn اlcaas iyo nin reer bani umaya atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa ama qaybtii dambe un waxaan filayaana nusqooyinkeenna way dhacday oo kolley intii aan mutuunta aan ii suurtogelaysay weliba barhkood ay aada u dabdisan yihiin iyo mutuuntii hore qadiimka ayd ee aada u saxnayd sharaxyadana sharaxa qaadiciyaad iyo kan uu mubaarka furi leeyahay iyo mid kaleo musa shaahin in la yidhaah leeyahay oo markaas iyo adigu intii arkaya diibaadka suyuudi iyo takmiladan uu leeyahay fatxulmulhim adigu uu leeyahay waa kutubtii sharaxyada wixii suurtogelaya o dhan iyadna sidan baa kuba sugnayd cubaydullahi bnu saciidin ayaa kuba sugan kolleyna in baraarjumayd sheekh maxamed baa igu baraarjuma kitaabkan alkawkab ulwahaji la yidhaha sheekhan laynotafxaalka la leeyahay ee halkan wuxuu dhigtay inuu sawaabku yahay cubayd keliya in la yidhaaho cubaydullaahi la odhan intaa aan eegay matn iyo sharaxna waxaa ku sugnaa un cubaydullahi bnu saciid waayo waa intan sharax sharaxyada aan dintiriyey iyo waxa weeyaan musuunta qaar weliba ay aada u dabdisan yihiin oo bal matalan ay muxaqaq yihiin laba ama mid horeo qadiim kii horen kolkol wax ka soo naqlin jiray iyo laba dambe oo aada moodo in si fiican loo taxqiijiyey oo adigu bal matalan taas iska daa musuunta kale kolley sababtuna waa sidaas oo in cubayd bnu saciidun la yidhaaho taas baa sawaaba ee kolley dusha waa ku qoranaysaan waa calaamadsanaysaan walow kutubtaas oo dhan uu dhacay saa uu saaxibu kawkab wahaajiri baana sawaab ah waxaana de anu laba kutubtii taraajimta markay noqoto iyadaa wax kale kuma sugnaa taqriib hadday noqoto iyo usuushiisii taadiibulkamaal iyo keyrkii bal wax kale soomay naqlinoo cubayd ibnu saciid mooyaane wax kale waanay fiican tahay bal waxyaalaha dee inay idinkuna iطilaac la timaadaan oo haddii waxyaale ay jiraan ama waxay dhaafay jiraan baraarujintu aad bay uba mudan tahay bal waxaan leenahay halkaa waastaas waana ku maadsanya ee cubayd ibnu saciid weeye walow intaasoo kitaab ay dhacday talabaadna ninku laba xadiis buu ku leeyahay kitaabkeenan mid waa kan midna baabkii sujuudu sahwiga xadiis ahaa baynu ayaa taasoo sufyaanu thawri kaba warinayay halkaa iyada dabacaadkii ama dee kutubta o dhan waxaa ku sugnayd cubayd ibnu saciid ilumawiy waa halkaa kitaabu salaad ama abwaabtii ruuxu haddii shakigalo salaadiisa in si sawaabka ahayd ha ku dadaalo sujuud sahwi haba la yimaado xadiiskeedii buu ahaa marka dhammaan waxaa ku sugnayd halkaa hore si sawaabka ahayd cubayd ibnu saciid ilumawi ee halkeennan ubay dhacday kutubta kala duwan waana arrin la yaab leh inay dhammaan dee waxaas isku wada raacaanba mutuuntii khaasatan weeye waayo shuraxtu kol haddaanay kaba hadlin iyada ma odhanayno kolley malaa dee nusqadoodii baysanay dhacdeen mutuunta kala duwan oo kolley malaa waa tasxiif qadiima un weeye waa tasxiif horeeyey bal waa saxan doontaan waana taas baabu jawaazi qadci ashjaari اlkufaari wa taxriiqihaa adakani baabu jawaazi qadci ashjaari lkufaari gaalada oo marka dagaal jiro weeye la dagaalamayo dhirtoodii in la gooyo banaanida ay banaan tahay iyo wataxriiqihaa gubitaankeeda la gubo taas banaanideed buu u baabaysan yahay oo macnaa waxa weeye marka jihaad lagu jiro hadday maslaxo dee ay meeshii ay ku sugan tahay in dhirtooda la gooyo iyaga daciifintooda iyo waxyeelkooda ama meeshii baaba dee dhirtan iyo waxyaalahaasi waxay dadkiibay dee markaas aanay u suurtogelineyn dhaqdhaqaaqa iyo socodkiyo iyagii bay dhib kuba yihiin dagaalamayay oo markaa maslaxadaasaa ku sugan xaggii dagaal ama idaafkaa gaalada iyo iyaga waxyeelkooda kol haddaan meel gacanta markaa lagu dhigaya aanay ahayn bal hadday maslaxa ku jirto banaanidii ay banaanayd in la gooyo haddaanay wax maslaxo ku sugani jirin lama goynaye war taas buu baabkeedii yahay xdثna يحyى بن يحyى ومحمد بن رمح qال أخبرna layث ح وxdثna qتيبة بن سعيد qال xdثna layث عن نافع عن عبدالله أن رsuuل الlه صلى الله عليه وسلم xرq نخل بني النaضير وqطع سندku layث بن سعاaد baa labada dريq isugu imanayaan عبداللahina waa عبداللahi بن عمر marka wuxuu yihi عبداللahi بن عمر أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم rasuulka ilaahay xaraqa uu gubay نkla bani nadiiri reer bani nadiir timirtoodii ayuu gubay waqadaca dee timirtii oo dhan maaha waa tii dee fay-ana way nooguba dambaysaa rasuulka ilaahayna waxaa kala soo baxa halka ayuu ehelkiisa quudka sanadooda ugaba dhigi jiray waa dabadood intii laga kiciyey dabadeed waxyaalaha kalena wuu kuba bixin jiraye waa adigu qeyb kaba mida ayuu gubay waqadaca waanu gooyey dhirta qaarkoodna uu gooyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wahya nakisha reer bani nadiir albuwayratu waa meesha buwayro lagu magacaabayey ee loo yaqaanay buwayra bal horta reer bani nadiir waa reer yahuud qabaa-ishoodii kaba mid ah saan ognahayna saddex reer oo yahuuda ayaa madiine deganaa rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ugu yimi ee markii uu yimina iyaga si uu cahdi buu la galay heshiis buu la saxeixdo waaba la kala qortay arrinkaas ah in dee nabadna lagu wada noolaado iyaguna aanay muslimiinta dadka cadowgooda aanay gacan siin oonay uba gargaarin bal wixii la iskaashan karaa la iskaashado kolley cahdigaasaa jiray waktiyada horena gaaladu kollay qayba hebso xaafid ibnu xajar yidhaaho dee qurayshiyada dagaal baa muslimiinta kaba dhexeeyey markii jihaadka la fasaxay carabta qaarna waxay eegaya farahay kaba qaadeen muslimiin iyo qurayshu way iskuba daayeen iyagoo eegaya bal waxa uu ku dambeyn doono rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qowminasan reer yahuudda oo kale kaba mida qabaa-ishoodiina rasuulka ilaahay isagaa markaa mucaahado laba galay in nabad lagu wada deganaado bal matalan aanay cadowga muslimiintana gacan siin oonay uba hiirin bal taas bay ahayd iyagii baa saddexdii reerba cahdiga way buriyeen dee marna may wada burinoo ugu horeyn beder markay dhacday uun ayaa nimankii reer bani qaynuqaac la odhanayay cahdigii ay buriyeenoo rasuulka ilaahay markaa uu saaray iyaga madiina kollay rabad wax saasa bederka may dambeyn haddana muddo marka la joogo ayaa nimankan reer bani nadiir iyagoo ay cahdigii buriyeen taas oo cahdigii bay buriyeenoo bal waxay isku dayeen rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inay qadaran ku dilaan bay isugu dayeen isagoo rasuulka ilaahay ugu yimi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dadkoodana ay laba socdaan niman si bal saxaabiga camr bnu umayata dabri laba ninuu dilay oo rasuulka ilaahay de isagu niman markaa birumacuuno saxaabo toddobaatana ku dilu isagu kasoo badbaaday ayuu mood ayay kaba mid ahaayeeno iyagu sesho cahdi gaaray lahaayeenoo kuwaa magtood iyagu iyaga uguba yimi markaasay dooneen intay fadhiisiyeen inin aqal dusha intuu gaba baxo dhaga halkaas dusha kaga soo daayo halkaa kuba dhinto waxyigii baa u yimo rasuulka ilaahay uu ka tegay isagoon saxaabadii ogeysin ugu dambeynna iyagii baa rasuulka ilaahay intuu xisaariyey baa iyagana waa la saaray oo bal haddaba markaa hore anay weli isdhiibin aanay dee ogolaan inay ka guuraan iyagoo wixii awrta u qaado un ama gaadiidka u qaadeen hub ku jirin qaadanayo intaanay taa ogolaan ayaa arrintan inoo soo socota oo dhirtoodii qaar waa idcaafkoodii iyo nikaayadoodii bal taas baa dhirtii qaar may badnayn oo barhkood geed lix geed bay yidhaahaan bay barhna way kaba yareeyaane ayaa rasuulka ilaahay sal ama saxaabadii ay gooyeen barhna gubeen wax badanna may ahayn ama nimankii reer bani qurayde iyaga ugu dambeeyey khandaq bay cahdigii buriyeen gaaladii ay gacan siiyeenoo iyaga markii dambe ee lama saarin be muqaatiladoodii wixii ka islaamay mooyaane waa la laayey bal taas bay ahayd haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhirtoodii buu gubay waanu gooyey macnaa dee saxaabadii baa la timi rasuulka ilaahay taa waa kuba sugay idanna way ahaysteen wahiya damiirkani wuxuu u laabmayaaba de waa meeshan waa nakhila bani nadiir albuwayratu buwayro weeye buwayra waa lafti musagara laftigiisa mukabarkiina bu'ra weeye albu'ratu bu'rana asalka hore luqada waxaa la yidhaha alxufra albu'ra waa godkaa la yidhaahaa oo bu'rada waxaa la yidhaahaa godka ayaa lagu magacaabaa meesha godkaa oo ilaa imaka damba dee bu'r bu'r lifasaad iyo ama waxyaala way isticmaalaanba bal haddaba buwayra marka meeshan waana meel kolley aan malaha masjidka quba iyo jihadiisa ahayn kolley xagga qibladana kaba xigtay waana halkii ay degayeen ee ay dhirtooda ama makaankooda adigu dhirtood beerahooda ay kuba sugnaayeen taas baa buwayro lagu magacaabayo xaafid wuxuu soo naqliyaa in buwaylada kolkol lama odhanayo halka ra'da laam loo bedelo bal taas bay ahayd kolley weli hadal ba ay noo dambeeyaan zaada qutaybatu wabnu rumxin fii xadiisihima qutayba iyo ibnu rumxin xadiiskooda waxay ku ziyaadiyeen oo macnaha waxa weeye yaxya ibnu yaxya iyo moxamed ibnu rumxin iyo qutaybat ibnu saciid buu muslim ka wada maqlay markaa mid ahaan yaxya xadiiskiisu intaa horeu ku dhan yahay ee qutaybe iyo moxamed ibnu rumxin baa waxay ziyaadiyeen faanzala allahu caza wajala ilaahay baa soo dejiyey maa qadactum min liinatin aw taraktumuuhaa qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illaahi waliyukhziya alfaasiqiin taas baa ilaahay soo dejiyey oo macnaa waxa weeye markaas xataa yahuud baaba ilahan dee waxaad nebi baad adigu taas adigaa nebinimo sheeganayo islaax iyo wanaag baad la timi halkana islaax kuma sugne waa ifsaad ribsi in la gooyo ama laba gubo saxaabada qaarkoodna waa xabaaba qalbigoodii galay oo arrinkan markaasaa ilaahay subxaanah watacaala ayadan soo dejiyo wuxuu yihi maa qadactum wixii aada goyseen ee min liinatin liina ah qadactum ma aya shayin qadactum waa wixii kasta oo dee dhirtaa timirta ka midoo goyseen liinaduna waa ama timirta dhammaanteed ama timirta waxaan cadwada ahayn barhkoodna waxyaalo kaloo qeyb gaar oo timirtiia ayay kaba dhigaane laakiin bal wixii aagoyseen oo min liinati liinaa bal timirtii ah ama waxaan cajwo iyo barniga ahayn aw taraktumuuhaa mase aad ka tagteen qaa'imatan xaalay tahay mid taagan calaa usuulihaa jirridadeedii iyo usuusheedii oo aydaan goyn aydaan gubinna fabiidni illaahi labada xaalaba ilaahay idankii ayuu kuba sugnaaday taasi mashiiadii idankii ayay mashiiadiisay ahaatay iyo bal amarkiisa iyo dee taas fasixitaankiisa uu idiin fasaxay oo macnaa wixii aad goyseenna waa fasax baa uhaysataan oo ilaahay idankiibuu ahaaday wixii aad ka tagteenee daysaanna waa idankii oo macnaa xaaladan inaad goysaan kol hadday xaalada tan tahay way idiin banaan tahay sada inaad ka tagtaan baa idinkuma banaan tahay labaduba waa idankii ilaahay fabiidni illaahi iyo waliyuqzii si uu duleeyo alfaasiqiin oo dee kuwan yahuudda ah dee uguma duleeyo goynteeda iyo tahay nikaayo iyo idlaal iyaga ay uguma noqoto adigu wuxuuna wax yaroo kooban buu ahaayo waayo wixii kale waa tii muslimiintaaba dee yeeshay fayna way ahayd oo dee waxa weeyaan kolley suuradan suurat lxashri oo bacd alculamaana suuratu bani nadiir ay odhan jireenba iyaga arrimahooda iyo qisadooda ama ayay kuba soo degtay nimankaa reer bani nadiir bay kuba soo degtay dhulkiina markii dambe fay buu ahaayo haniimo muu ahayn oo walow dadkii bal matalan muhaajiriintii wax laga siiyey ansaarna kuwa fuqaraa lagaba siiyey bal adigu arrinku wuxuu ahaa famaa awjaftum calayhi bikhayrin walaa arkaan taa ilaahay yidho fay buu ahaaye arrinkani waa ilaahay fasaxi idankii weeye labada xaalaba weeye goynteeda iyo katageedu xadaثna سacيid بن منصuر وhناad بن sري qال xadaثna بن المبارك عن موسى بن cقبة عن نافع عن بن عمر أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم qadca waa gooyey نkla bني النadir reer bني النadir timirtoodii buu gooyey waxaraqa de waa uu fasaxay weeye waxaraqa waanu gubay waana wax kaba mid ah walahaa yaquulu xasaanu ay waliajliha buwayro iyo dhirtaa timirta ee reer bani nadir lahaa inay wax la gubay iyo wax la gooyeylaba lahayd taala ajrigeed buu yaquulu uu ku qowlayay xasaanu xasaan ibnu saabit wahana calىa saraati bani lu-ayin xariiqu bilbuwayrati mustadiirun oo bal xasan ibnu saabit baa dee shicir ama ayuu tiriyey beydkani kaba mid yahay waxaana uu ku sheegayay arrintan dee dhacday ee maalintaas reer bani nadir waktigoodii dhacdayba markii laga saarayay dhulkaas dhacdayba kollayna in marka hore nin iyagu yahuudi ah simak la odhanayo gabyey buu gabaygiisii jawaab ka mida uu ahaa beydkana ee qorayshba ha ku tacalluqsanaadeen laakiin gabaygaasuu kuba jiray iyagana waa ku ceebeynayay qoraysh oo wuxuu yidhi wahaana waa fududaaday oo macnaa uu la fududaaday wax qiimaa lama yeelan calaa saraati bani lu-ayin nimankii qoraysheed lu-ay ibnu qaalib waa qoraysh reer bani lu-ay ashraaftoodii saraatna jamcu sariyin weeye asarina ara-iisi ashariifyataas waa nimankii ashraaftoodiiyo madaxdooda ahaa uu la fududaaday oo uu la sahlanaadayba xariiqun dab bilbuwayrati meesha buwayro la yidhaaha ka dhacay oo mustadiiru ay muntashir wa mushtacil faafay dab faafay oo halkaa kaba dhacay ee umay soo gurman umay soo hiirin umay iyo taasoo waa la fududaaday kollay tanna wuxuu u yidhi oo qoraysh wuxuu ugu ceebeynayay arrinkan iyaga ayaa ku kiciyo ku xambaaray inay cahdiga buriyaan way amreen waxaanay ugu ballan qaadeen inay u hiirin doonaan haddii laba weeraro ama rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyagii dagaal uu kuba soo qaado inay usoo gurman doonaan taas marka horena waxaan iyaga ka dambeeyey oo ku dhiiriyey taas buu iyagu ugu ceebeynayu hadalkan markaa ama shicirkan kuba soo daray iyaga quraysho wahana calaa saraati bani lu-ayin xariiqun bilbuwayrati mustadiirun halkan muslim intan ba ay ku dhantahay kale aada de xadiidkii bukhaari uu la wariyey xadiidkan markaa beydkan dabadiina wuxuu ziyaadiyey faajaabahu abu sufyaan ibn alxaaris oo macnaa waxa usoo jawaabay xasaan abu sufyaan ibn اlxaaris oo yihi adaama allahu dalika min صaniicin waxaraqa fii nawaaxiha saciiru sataclamu ayuna minha binuزin wataclamu ayu ardayna tadiru abu sufyaan ibn اlxaaris baa intan bukhaari way ku sugantahe laakiin kitaabkeena kuma sugnaa wuxuu u jawaabayaa xasaan ibnu haabit intaanu islaaminna way ahayd waayo waa saxaabi jaliil asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah ahalkiisana kaba mid ah waayo waa rasuulka ilaahay labadooda aabba walaal ahaa abu sufyaan ibn alxaris ibn cabdilmuطalib weeye laakiin de waa shaacirkii qoreysheed in badan buu xaggooda kasoo gebyayey in badan bay dee shucaradii muslimiinta ay isu jawaabayeen oo taasoo bal dee waxyaalo way noo iman doonaan si gaara iyo toos uu isaga u gebyaya xasaan ibnu haabit uu weliba caayaya taas oo kale xagga marka la eego marka adigu jaanib nasabkiisii soo galo haddana rasuulka ilaahay kaba maran yahay way noo dambaysaa de ala yidhaha fadaailiya markan gaadhno laakiin fatxu maka waktiyadee qubayla fatxi markuu islaamo maalintii xunayna dadkii sugnaaday rasuulka ilaahay kaba ag tegin ayuu ahaayo waa saxaabiye isagaa deeta wuxuu lahaaba in oo isagaa wuxuu yidhi ba dee adaama allahu dalika min sanicin ilaahay arrinkaan sii daa'imiyo oo hareeraheed iyo dhinacyadeeda malaa ilaa madiinana uu jeedo saciirka iyo dabku haba gubo marka wad garan buu leeyahay oo wuxuu la hadlayaa xasaan ayuna minha binusi bal labadeedna marka la ega ka ka durugsan waayo adigaa dee bilaadaadii ay tahay buu leeyahy aftaadii ay tahay annaga waanu kaba dheernahay wataclamu ayu ardayna tadiru labadeedna dhul waa dee madiine iyo makuu sheegaya ta dhibaata ay arrinkan kasoo gaadhaysana waad ogaan oo de hadday gubato meeshaasi kharaabto idinka idinla jaartaa weeye annaga kharaabkeeda waxa weeya wax naga soo gaadhaya ma jirto waa hadalka abu sufyaan lahaa intaanu soo islaamin abu sufyaan iyo kolley xaal waxyaalo kalaba kalaba way noo dambeeyaan insha allahu tacaala oo isagoo dee weliba jawaabaya hajmigiisi iyo caydiisii xasan kaba jawaabaya isagana si gaara u jawaabaya kitaabkay kuba iman wfي dalika arrinkan oo xariiqa halkaa ka dhacay bay nazlad soo degtay ma qadactum min liinatin aw taraktumuha qaa'imata calى usuuliha وxadثna سهل بن عثمان qال أخبرني cقبة بن khالد السكوني عن عبayd اللhi عن نافع عن عبد اللh بن عمر qال أنه qال xرق رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نkل بني النضيr rasuulka ilaahay wuxuu gubay reer bني نdيr adugu timirtoodii bal xadيiثka kolley macnihiisii waan aragnay tayada inooguma sugana waxaana may badnayn ee dhir dhirtoodii kamida waa la gooyey waktigaa la xisaarinayay wax kamidana waa la gubay arrinkana iyaga waxa ugu sugnaa waa iyaga idcaafkoodi iyo nikaayadoodii iyo bal taas bay ahaydba marka waxaan leenahay kolley waana say inta badan ahlucilmiga kuba tagaane dhirtaa dee bilaadii gaalada kuba sugan ama halkii lagulaba dagaalamayay hadday maslaxa ku sugan tahay goynteeda ama iyaga idcaaf iyo tabar darayna ay uguba sugantahi iyo waxyeel ama waxaaba u baahan ciidankii dagaalamayay baa dee majaal xaraka iyo si aanay kuwani u xanibin xaggii socodkiisa iyo taas iyo ayuu uguba baahday shay jaa-iza ayay noqon bal taas weeye haddii laakiin wax maslaxoo ku sugani aanay jirin oo laba filayo inay muslimiinta gacantooda soo galaan oo laguma intifaaco inna iyagana nikaaya aanay ugu sugnayn maslaxana dee markaa iyada waa la iskaba daynayaa kolleyna bacd salaf oo iyaga qowlkoodu ahaa ma banaanana jaanibkaasay kuba xambaaran tahay abubakarna markii uu ciidamadii muslimiinta uu kala dirayo o kale waxyaalihii ugu dardaarmayay waxaa kaba mid ahaa geed midhale inaanay goyn iyo dee waxyaalo kolley dardaarankiisii maxfuudka ahaa ee bal waxay ku xidhantuun arrinku maslaxada tanna taasay ahayd ilaahayna subxaana watacaala labadii xaalaba kuwii saxaabada ka mid ee ka joogsaday ee lahaa mala arrinkani ma habboonabana inay xaaladoodaasi dee iyaga ama tasdiiq waa ugu sugnaasay ay kaba cabireen kuwii gooyeyna ficilkoodu inuu ilaahay idankii ahaa ayaa ilaahay labadiiba caddeeyo labada xaalaba inay bannaan tahay kolleyna dee wax baa la eegi maxaa maslaxa ay kuba sugan tahay baabu taxliil اlghanaami lihadihi اlummati khaasa wuxuu u baabaysan yahay banayntii ilaahay baneeyey hanaa-imta jamcu ghaniimatin oo waxaa gaalo dagaal lagaga helayo ummaddeennan u baneeyey gaar ahaan oo ummadihii hore aanay u banaanayn وxdثna أbو كرyب محمد بن العلاء qال xdثna بن المبارك عن معmر xا وxdثna محمد بن رافع ولفظ lh qال xdثna عبدالرزاq qال أخبرna معmر عن hmام بن منبه qال hmام ba wuxuu yihi hada waa xadيiثkan ama waa أxاadiثtii صaحيفadiisa ku sugnayd ma kii weye xdثna أbو هريرة عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فذkر wuxuu sheegaya أxاadiiث abو هurayra أxاadiiث minha أxaadiiثa waxaa kaba mid ahaa وaqاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم kada waa arrintii aynu in badan soo aragnay صaحيifadii hmaam can abi هurayra أxaadiisteedii bay kaba mid tahay xadiidkana kii koobaad ma aha sa waa أxaadiiثtii dhexda ku jirtay saasuu bal mثala sana de waa sulubkiisii mslim uu laba iman jiray markuu xadiiث أxaadiiثa kamida warinayo oo ka koobaad aan ahayn waa uslubkii uu isagu islaazimiyey min awal اlkitaabi ilaa akhirih marka muxuu yihi rasuulki ilaahi baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh غazaa waa duulay nebiyu nebi min alambiyaai ambiyada kamida ayaa duulay faqaala liqowmi qowmkiisiibuu ku yihi kale riwaayo waxa weeyaan axmedi ay wariyeenna waxay inoogu timi oo halkana laguma fasiray inuu nebigani yuushac ibnu nun ahaa yuushacna kolley waa ambiyadii reer bani israa'iil buu kaba mid yahay nebi markaa muuse iyo haaruun dabadood nebigii reer bani israa'iil ba ayaabuu ahaa waid qaala muusa lifataahu fatahaasba isaga ayuu ahaayo de waa asxaabtii muuse oo dabadiina nebi noqday haddaba yuushac ayuu ahaaye nebigaas baa duulay min alambiyaa faqaala liqowmihi tolkiibuu wuxuu ku yihi macnaa uu duulaydu ay araada an yakzuwa weeye wuxuu doonay inuu duulo waa markii uu doonayey uu baxayey ee uu duulimaadka dee doonayay inuu buxuu hadalkan yidhi ee intuu duulay dabadeed may ahayne tolkiibu wuxuu ku yihi laa yatbacnii yaanu iraacin rajulu nin yaanu iraacin ninkaasoo qad malaka hantiyey budca imra'atin haweeney budcigeed ama farjigeed walxaal huwa isagu yuriidu uu doonayo an yabniya biha inuu la aqal galo walamaa yabni welise aan la aqal gelin kaasi aanu iraacin oo waa ciidankiisiibuu san ku leeyahay jihaadna uu baxaya kolleyna diyaar almuqadasa ayay ahayd waxaanay soo naqliyaan halkaa uu baxayay inay ariixaad oo halkaasoo dee niman ay deganaayeen ahayd meeshan ariixaba ilaahay makadana la yidhaah waa magaalo mala ee magaalooyinka la garanaytii uguma horeysay bal meelahaas ariixa haddaba ari ayuu yihi yaanu aniga iraacin nin haweenaybuu guursaday uu mehersaday inuu la aqalgaruu doonaya walimana lamu aqalgelin kaasi yaanu iraacin waa midoo kolley umuuraha waan yar ogaan doonaa waan isku wada xadiidka dee marun baan saddexdooda wada qabanaynaa walaa akharu walaa yatbacnii yaanu iraacin aakharu ku kale oo qad banaa dhisay bunyaanan guryo dhisay ama dhis walamaa yarfac weli aan kor yeelin suqufaha saqafyadeedii oo uu kiciyey saqafkii inuu saaraa u hadhay weli saqafkii muu saarin oo guriga adigu hawshiisii kamuu bixin oo muu dhammayn kaasna yaanu raacin kale lamaduna waxyaalaha ay dee matalan keentee macaanideeda ukhaasee lamta kaga duwan tahay waxay dhaha madkuulkeedu waa wax la filanayo waa wax dhow oo ujeedadu weli lamu aqalgelinay laakin yatawaqa an yabniya biha way kana wuxuu filanayaa u dhow dee inuu saqafkii saaro welina saqafkii muu saarin walaa akharu walaa yatbacni yaanu raacin aakharu ku kale oo qad ishtaraa iibsaday hanaman adhi iibsaday aw khalifaatin ama geel hala riman iibsaday taasi yaanu raacin khalifaata jamcu khalifatin weeye waana hasha riman baa khalifa lagu magacaaba kolkol dee sideedan baa lafdigeeda loogu jamciyaa kolna dee makhaad oo kale ama dawlmakhaad dee waa taas iyo lafdigan ayay kuba jamciyaan oo aan lafdigiisii ahayne waa neefkii geel ahaayee rimanaa weeye marka adhiga iyada halkan waxba kumuu qaydin xamli laba macnoba way ishaaraan culimadii oo awdan litanwiic baan kaba dhigaynaayo horta shaki maaha waa ama adhi ama geelba geelii wuxuu ku qayday ama hadee inuu hala riman ay uu iibsaday adhigiise ee dacfigiisa had iyo goor in la ag joogo oo dee isaga in badan biyii kama qadayo xayawaankii iskama baafacayo yaryaraa ilaalin iyo exjoog buu uga baahanyay jaanibkaas buu u idlaaqayba amase dee tan dambe ayna tusayso oo ka dambe ayaa lagaga kaaftoomay kii hore in qeydkan laguba qaydo walow lafdiin lafdiba inoo dambeeya wahuwa muntadirun wilaadahaaye isaga naftiisii waaba dee taas idoo mariyaba riman baabu iibsaday oo uu doonayo inuu dhex joogo marka ay dhalayaan ba uu ka dhashado walxaal huwa isagu muntadirun uu sugayo wilaadaha dhalmadeeda wilaadu waa master oo walada masderkeeda haddee laba wejba waa ku yimaada walada wilaadatan iyo walada wilaadan marka waa isla miduunoo waa wilaada ayuunbay tana la mid tahay waa riman yihiin wuxuu leeyahay dee qalbigiisii baa ku xidhan isagan oo ku tacalluqsan waxan uu sugayo ah inay xoolahani ay uba dhalaanba ah taasoo haddaba wuxuu sugayaaba dhalmadoodii buu sugayaa kaasna yaanu iraacin bal saddexdan ayuu yihi yaanu iraacin in waxaana halkan ba ayuu leeyahay tan saddexdooduba ee nin kasta qalbigiisii ayaa wuxuu ku xidhan yahay uu ku tacalluqayaa waxan waxan dee bal guursaday ee filayay markaas ay u dhoweyn inuu aqal galo qalbigiisii xaggii jihaadki iyo wixii loo baxayay waa ka jeedaay oo waxan uu ku tacalluqsanaanaya kan guryaha dhistay ee weliba guryihii ay dhow dhow yihiin ee saqafkii doonaya inuu saaro ama xoolahan dee sugaya waktigay u dhali lahaayeenna waa saas oo kale oo qalbigii baa dhici karta ruuxa dee inayma qaybsamaye hadduu waxaan kuba tacalluqoy inuu jihaadkiiba karho inuu daacadan iyo cibaadadan iyo jihaadkanba uu karho inuu qalbigiisii bal matalan xaggan uu kuba jeedo ama ikhlaaskii kaba lumo ama uu daacadiiba karha taas baa suurtagala sabuu deeta qolooyinkan qalbigoodu wax kale uu uje ku jeedo ama wax kale ku tacalluqsan yahay wuli yaanay iba raacin halkan baa sharaxa waxaa iguba sugan hadal aada u qayimo وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها xadiidka waxaa noogu ba sugan umuuraha muhimka ah inay habboon tahay inaan loo dhiibin oon loo dee loo xil saarin weeye dad iyagu bal matalan ama xasmi iyo ra'yi fiican intay leeyihiin weliba qalbigooduna waxaan u faaruqiyo wax kale oo qalbigooda ku tacalluqaya aanu jirin un mooyaane cid kale inaan dadka cayn kale wax kale qalbigoodii uu ku tacalluqayo meel kale lagaba jiidanayo umuuraha waaweyn ee muhimkaa inaan looba dhiibin oo wuxuu leeyahay ruuxii qalbigiisu meel kale ku tacalluqsanaa casiimadiisii baa daciifaysaa inuu ruuxani waxaan ku dadaalo oo intii karaankiisa ama wixii uu karayeyba xagga awoodiisi iyo fikirkiisi isugu geeyana meeshii bay kaba baxaysaa waa taa hadalka sharaxa inooguma sugan xasan waxaa jira hadalkan oo kale u soo naqliyaa waxoogaa yaroo ziyaaduu leeyahna waxa ay ahaydba lianna man lahu tacaluqun ربما ضعفت عزيمته وqلت رغبته في الضاعة والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح وإdا اجتمع qوي wa hadل iصناacad oo wuxuu leeyahay ruuxii wax kalan dee kuma tacaluqay waaa waxyaalaha kale aan qalbigiisu faaruqayn inuu qalbigiisu halkaa ku tacaluqaa suurtagaloo caزimadiisa ay ضaciifto oo رغbadiisa iyo daacadu ay yaraato markaasaa muxuu yihi alqلب إdaa تفرqa ضعف فعل الجوارح qلبiga kol haduu dee ujeedadu caزimadiisii iyo hmnadiisi waxaasi ay ضaciifto ama ay kala tagsanto dee hawooyin kala duwan uu leeyahay ficilkii jawaarixda u ضaciifaya lakin hadduu urursan yaho wax kale u wada jeedaa himadiisii waa meel un fikirkiisi waa meel un markaa waxa xoogoobaya jawaarixda ficilkoodii o isaga kolba qalbigu siduu yahay ayun bay jawaarixda ficilkeedii noqon markaa ruuxa qalbigiisu qeybsan yahay dee dadaalkii uu xaggan jihaadkan iyo daacadan iyo nebiga raacitaankiisa iyo nusrada diinta ayaa meeshii wax kalaa jiidanayo uu kaba daciifayayo tan buu deeta yihi qolodinkan yaanayba raacin marka wuxuu uhi qaala rasuulka ilaahay ba wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fagazaa nebigii wuu duulay dadkii caynkaasana may raacin dadkii kalaa raacay faadnaa lilqaryati xiina salaati اlcasri faadnaa wuxuu u dhoweeyey bal saasaan iskaba dhiganayna oo ciidankiisii uu u dhoweeyey iyo dee ciddii la socotay lilqaryati qaryadii uu kusoo socday oo dee arixa bal hadday ahayd ama baytulmaqdisba xiina salaadii dee aanay ahaynba xiina salaati اlcasri salaadii casr waqtigeeda kolley wuxuu nusqooyin kastan baa muslim oo dhan wada dhacday faadnaa ficilkuna dee markuu danaa yadnuu yahay waa ficil laazima waana kii badnaa bal waxaan filayaa lafdiga bukhaarina taas baabay ahayd fadanaa lilqarya oo hadday fadanaatay uu dhawaaday bay noqon lahayd oo waa lafdi aada u cad adnaa laakiin bal masalan halkan oo kale dee waxaan ka dhigaynaa in dee tacdiye hamzadani ay tahay oo si uu mafcuul u qaato mafcuulkaasna waan qadaraynaa waa sanad ugu tawjiia taas waayo macno kaloo adna dee wax gaara oo khaasoma ay u isticmaalaan adnat inaaqatu waa marka dhawaato hashi way dhawaatay oo hadda ficilkii waa iska laazimoon hamzadana uu leeyahy iyada un bay u isticmaalaan wax kale uma isticmaalaan sida qaadiciyaad yidhaah eebayimka halkan riwaayada bukhaarina danaa bay ahayde adnaadan macnaa adnaa jayshahu baan leenahay ciidankiisiibuu u dhoweeyey lilqaryati xiina salaati alcasri aw qariiba min dalik faqaala lishamsi cadceedii baa wuxuu ku yidhi anti adigu cadceeday ma'muuratun mid la amray baa tahay oo dee socodkan aada socoto iyo tan oo kale waa ilo musahara lidalik ilaah baa ku amray kugu kalifay taas wey wa ana aniguna ma'muurun ana mid la amray baan oo jihaadkan aan jihaadayan gaaladan la jihaadayo iyo dee waa lay amray oo ilaahay baa i amray kale waa laba amaroo kala duwan oo dee midna waa amarkan caaqilka waa amarka nebiga iyo dee wixii mukalafa la amrayay iyadna amarkeeda waa amru taskhiire taasuu yihi markaasuu ilaahay baryey oo wuxuu ihi allahuma ilaahayow ixbisaa cadceeda joojiyo calaya korkayga shay-an waxoogaa bal in intan ka faaruqaya ah waxa weeye allahuma ixbisaa calayna baa malaa lafdiga bukhaarina ahay ee macnaa waxaad cadceedii joojiyo shay-an min alwaqti oo waa bal in iyo waqti kooban ii joojiya cadceeda oo socodkeedii ii hake kollay intan uu doonayana waxay dhi waa casar meeshiina soo gaadh cadowgiisiina way iskaba hor imanayaan bal inta ay cadceedu soo jeedo si dee waxa weeyaan cadowgan uu dagaalkiisii uga faaruqo una makansado cadceedoo soo jeedo taas buu hadalkan uga yidhi kollay bacdigood ba waxay soo naqliyaan maalin jumca inay ahayd oo bacdigood dee labadoo saxiixiya inooguma sugna bacdigood baa saa soo naqliya inay maalin jumca inay ahayd sabti hadday soo gashana sabtii iyagu hawl may qabanahaynba markaa bal intaanay usoo gelin baa qaradkiisu ahaa inuu jihaadkan iyo hawshan kaba faaruqo adigu ilaahay buu weydiistay inuu cadceeddii u joojiyo faxubisat caleyh ilaahayna waa u aqbalay cadceeddii baa loo hakiyey socodkeedii baa loo joojiyey xataa fataxa allahu caleyhi ilaa ilaahay u furay oo uu dee ba matalan dee dagaal qoladii ka qaalib noqdo qaryadiiba galay iyo magaaladii qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fajamacuu way ururiyeen maa hanimuu xoolihii wixii ay heleenay gaalada kaba heleene haniimo ahaabay isu keeneen meel keliya la isugu keenoo la wada dhigay fa aqbalat waxa soo qaabishay annaaru dab ayaa yimid taakuluhu say u cunto waxaasoo dhan ay u gubto fa abad dabkii intuu yimi ayay iska diiday an tadcamahu inay dhadhamiso ayay iskaba diiday oo waxa ay tahay halkan de inaga horteen waa si dadka horena xaaladoodu ahayd iyo ummadihii hore ay ahaydba haniimada iyaga hadday wixii dee dagaal loo fasaxay ama laba amray gaalo dee xoole waa laga helaye laakiin wixii ay xoolo ka helaan xalaal umay ahayn inay iyagu qaataan ay kuba intifaacaan ee waa laysu keeni jiray meel keliyaa la wada dhigi jiray marka haddii aan waxba laga khiyaansan dab baa iman jiray guba dabkaas oo taasna waxay calaamo ahayd wixii inay dhan yihiin in lagana aqbalay laakiin iyaga looma banayn waxaa kaloo tan la mid ahaaba dee qurb wixii hadday sadaqa iyo waxyaala qaraabiintii waa kan biqurbaanin taakuluhu naaru markaasoo qurbaan waa kaa dee waxa weeyaan qaraabiintoodi iyo waxyaalaha ilaahay ugu dhawaanayeenna waa la dhigi jiray walaa dee waa wixii aan naf aan wax nool ahayn inta meel la dhigo ayaa hadduu wax maqbuula yahay iyaduna dabkaasaa iman jiray oo gubi jiray ama cuni jiray bal taas bayn inaga ilaahay subxaana watacaala siay noo soo socota waa inoo fasaxay waana rasuulkeenii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khasaa'istiisii xadiidka akhirkiisaana inooguba iman bal taas baa dhacday faabatan tadcamuhu dabkii un baa intuu yimi waana la wada arkaya ayuunbaa waxay diiday iska diiday inay dhadhamiso ujeedadu way gubi weyday faqaala nebigiibaa wuxuu yihi fiikum isagoo dadkii la hadlaya ciidankiisii dhexdiina waxaa ku sugan guluulun khiyaamo oo waxbaa xadeen oo guluulkao dee haniimadii a kaba xadeen saas baa laynooga aqbali waayey oo dabkii uu gubi waayey ee falyubaayicnii hayla ballamo oo hay gacan qaada weyo hayla cahditamo hayla mubaayacoodo min kuli qabiilatin qabiilo kastaba rajulu nin fabaayacuuhu oo qabiilo kastaba dee waa reerihii nin ha la soo saaray iyagii ka wakiila ninkaas hay gacan qaada weyo aniga hayla haylala hayla mubaayacoodo fabaayacuuhu dadkii intay dee soo baxeen oo reer kastaba nin kaba soo baxay ayaa nebigii ay gacan qaadeen oy la mubaayacoodeen falasiqat way dhegtay yadu rajuli nin gacantiibaa biyadii gacantiisii ku dhegtay oo raggii adigu nin kaba mid ahaa ayuunbaa gacantiisi gacantii nebiga ku dhegtay waana calaamo ilaahay subxaana watacaala u yeelay oo inuu dee bal ciddan kan dee gacantiisi ay kuba dhegtay gacanta nebiga inay xaggooda wax jiraan un dee imaka isagu keli maaha kii qaatayba qabiiluu ka wakiiliyay waa reerkooda inay waxani kuba sugan yihin ay kuba maqan yihin waxaan maqan taas baabay ahayd oo waa calaamo ilaahay subxaana watacaala uga yeelay oo ah gacantan dee ku dhegtay gacanta nebigu in meesha xaggeeda ay wax jiraan ama xaq meeshan uu xaqu xaggan jiro dee ay tahayna in halkan wixii iyo ciddan la weydiiyo wixii loo raacoba falasiqad yadu rajulin biyadi faqaala wuxuu ihi fiikum ninkii bu ihi idinka reerkiina ninkii buu la hadlaya ayaa lquluulu khiyaamadu kuma sugantae faltubaayicnii qabiilatiku waa qabiiladaadu nin nin hay gacan qaado fabaayactu qabiiladii baa soo wada baxday ninina bay nebigii u gacan qaaday imaka waa si loo helay ka wixii haya qaala ini reerkuma wada hayaane qaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh falasiqat biyadi rajulayni aw halaatatin laba nin ama saddex nin gacantood baa gacantii nebigu ay kuba dhegtay faqaala wuxuu yihi imakaa way caddaatay waa idkuwan bay arrintu ku kooban tahay fiikum idinka dhexdiinu alguluulu waa labadan ama saddexdan guluulku uu kuba sugan yahay antum qalaltum idinkaa waxaday oo wax qiyaasado halkan wax ka qaatay ee keena weeye wixii waa haysaane qaala wuxuu yihi fa akhrajuu waxay soo saareen oo lahu nebigii usoo saareen ay keeneen mithla ra'si baqarati min dahabin waa neef lo ah madaxii wax lamid ah ama leeb oo dahaba oo dee kol ay damceen waa dahab weyn oo kuusnaayood moodo neef markaas ama sac madaxii leeg ayay la yimaadeen qaala wuxuu yihi fawadacuuhu waa ra'skii dahabka ahaa ayay dhigeen filmaali xoolihii meesha lagu ururiyey bay dhex dhigeen walxaal huwa maalku bisaciidi waa calaa wajhi lardi wey dhulka saciidku waa wajh alardi dhulka korkiisa uu kuba sugan yahay faaqbalat inaaru markaa dabkii baa timi faakalatu wixii oo dhan bay gubtay oo dee dahabkaa badanna ka mid yahay falam taxila may xalaal noqon alghanaa'imu hanaaimtii liaxadin axad min qablina inaga horteena umay xalaal noqon oo looma fasixina xaaladooda haddii aan wax laga khiyaansanna saasay xaaladoodu ahaydba dalika haddaba arrinkaasa xalaalnimadada ilaahay inaga inoo xalaaleeyey waa biana allahi ilaahay tabaaraka wa tacaala ra-a wuxuu arkay dacfana oo cajzana iyo cajzigeenno fadayabahaa lana uu inoo xalaaleeye dayabahaa xalaha lana waa inoo xalaaleeye wey bal kolley baabka waxna waan kasoo yar qabanay hadalkaa hore nebiga markuu qolooyinkaa iskaba reebayey ee xadiidkana qeybtiisa dambe waa taa inooguma sugantahay khanaa'imtu ummadeennan xalaal inay u tahay ee xadiidkanu maahay dee waabata axaadiistii kala dunayd kuwa aynu hore usoo maro rasuulka ilaahay khasaa'istiisii kaba mid aha oo in dee isaga khanaa'imta looba fasaxay iyadoo rusushii hore looba fasixintaasna ee qur-aankana waatan inooguma sugan sida loo qaybinayo iyo dee xaaladeediyo baltaas waana karaamo ummadeennan ilaahay kuba karaameeyey iyo man dee sharaf weyn oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ambiyadii kale aan laba siin oo isaga laba siiyey taas baa iyada xadiidka inooguma sugan arrintan kale cadceedda halkeedana kolley waa mucjizo nebiga ilaahay siiyey bay ahayd waxaan ilaahay subxaana watacaala hayaa dee socodkan u dhib yareeyey isagaana qudradiisa ay tahay nebigana mucjizay uma ahayd in cadceeddii waqtigaa loo joojiyey ama la yidhaaho socodkiibaa waqtigaa la hakiyey ama aada dee intii socodkii badnaa ay kuma socotay baa la yareeyey oo si badiiah ayay uma soconaysa say barhkood yidhaaheen ama dibaaba loogu soo celiyay adigu waa taas kolley xadiisna wuxuu kuba yimiba cadceedda inaan yuushac ibnu nuun habeenada halkaa ka dagaalamayay u mooye waqtiga cid kalaba loo xidhin loo joojin oo macnaha cid kale looma joojinba ama looma xabaasin isaga un baabay ahayd halkana sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu soo naqlinaya qaadiciyaad kaba soo naqlinayaan in bal masalan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lasoo naqliyey laba goor oo iyaduna cadceedda loo xabaasay ama loo joojiyey waa qaadiciyaad baa hadal kale imaamkuna isagu kaba soo naqlinaya mid maalintii khandaq bay ahayd oo salaadii casar baa laga shuqliyey ilaa ay cadceedu dhacday ilaahay baa u soo celiyey oo ilaa uu casar tukaday oo daxaawi baa taas soo naqliyey buu leeyahay ruwaadiisna waa siqaad buu yihi xaafid ibnu xajar kalaam buu halkan leeyahay uu leeyahay arrinta uu dee soo naqliyey bal masalan kolley tan adigu inuu maalintaa khandaq iyo taas iyo uyada tan buu leeyahay kitaabka kamaan heline bal hal waa adigu arrin dee nadar u baahan si waxaan mushkuasaar qiso kale uu soo naqliyey ee tanna waa ti aynu axaadiisteedii soo maray rasuulka ilaahay iyadoo cadceedda dhacday inuu salaadii casarba markii cumar u yimi isagoo bal matalan taas oo wax dee soo celini kumay sugnayno salaadii casarba cadceed oo dhacday dabadeed bay tukadeen waa ti aynu soo maray iyo habaarkii rasuulka ilaahay shaqaluun waxa weeyaan malaa allahu buyuutahum ama ajaafahum naaran kamaa shaqaluuna can salaati lwustaay o bal taas waye bal waa arrin tan le qaadiciyaadna uu kaba soo naqlinayo kollay qiso labaad oo taa aan ahayn ayaa uu xaafid isaga kaba soo naqliya kitaabkaasi arrinta labaadna waa sabixat alisraar oo markii rasuulka ilaahay sheegay dee inuu mude isrihii iyo micraajkii iyaguna beeniyeen ayaa wuxuu sheegay ciir ama safar ay lahaayeen ay weydiiyeen buu markay cadceedtu soo baxaysa idin soo gaari doonta halkaasaan kusoo dhaafo waa kuma sugnaa bal taa sheekh wuxuu leeyahay ibnu saxaaq siiradiisa kuma sugnaa ee yunus ibnu bukayr in la yidhaah ruwaadda kitaabkaa ziyaado uu leeyahay bay kuma sugantahay laakiin sanadkaasi waa munqadac walow dabaraaniyo sanad aad mood dee soo xaafid kaba cabiray sanad xasana uu qisada nafteeda kuma soo arooriyo bal adigu umuurahani hadday noo sugnaadaan waata jawaabta u baahan xadiidkaan lahayn yuushac mooye cid kale looma xabaasina waxay noqonaysaa un ambiyadii hore marka la eego dee isaga unba wax loo xabaasay jiray iyada hadday dee nebigeenu noqoto bal hadday umuurahani bal waxay u baahan yihiin in aada loo sugee ay la sugo kolley xadiidkan uu istiqaad uu sooba noqonayo isagu taasoo kaleo siqo kuma dhaweyd isagu ibnu taymiya iyo ibnuljawsiya iyagu inuu mawduuciyo baaba sheegtaano ay kuma tagaanbe bal matalan hadday sugnaadaan kuwani waxay noqonaysaa un dee waxaa lagu xambaaraya taa horena waa ambiyadii hore rasuulkii ilaahayna dee xaalo khaasay noqon oo waa ambiyadii hore unba xadiidkaasi kuma koobnaanay waa hadday sugnaataan lena bablanfaali anfaashii baabkeedii weeye alanfaal jamcu nafal iyadoo facda la fadxiyo taas baa nafal la yidhaahaa bal nafalka kol qadiimadoo dhan waa lagu idlaaqaa waxaa kaloo nafal la yidhaah waa data imaka halkan nooguma soo socota oo waxaan la siinaya ziyaadada ah ee dadkii ama ficil fiican laba yimi waxtar weyn laba yimi ee ciidanka kaba mid ahaa markii dee wixii loo qaybiyo xoolihii qaniimadii ciidanka loo qaybiyo wax ziyaado ah oo iyaga gaar ahaan loo siiyo ama qaniimada asalkeeda ah laga siiyo siay bacdigood yidhaahaan ama khumuska qaniimada lagaba saarayo kaaha lagaba siiye bal taas buu baabkeedii iyo axaadiis kala duwanna waan arki doonaa in sha allahu tacaala وxadثna qتaybaة بن سعيid qال xadثna أbو cawاnةa عan simak عan مصcب بن sعd عan abيه qال anhu qاal مصcب بn sعd بn abi wqاas weeye abi sacd buu kaba warinayaa markaa wuxuu yihi qaala مصcab baa hadalka wata أkhada abي min الkhmusi sayfا aabahay wuxuu ka qaatay khmuskii buu seef kala dhex bax ka qaatay oo u kala baxay adeega muscab waa nin taabicii hore inuu soo marnay axaadiistiisaba isagoo abi kaba warinaysa iyo rag kalay walaala yihiin imika halkana qaala markan faacilkeeda muscab kaba dhigno rasuulkii ilaahay deedna uu kaba waramayo wax agtiisii kaba dhacay iyo arrintan isagiyo dee sacadoo abiha dhex martay isagu waaqicada uma joogin oo xadiidku markaa wuxuu noqonayaa xadiid mursaluu noqonaya bal laakiin dee riwaayaat kalena waa inoo dambeeyaan in sha allahu tacaala oo waa riwaayada tan kuba xigta aabihii uu odhan doono nazalad fiihi arbacu aayaatin markaa aabihii uu kaba soo naqlinayo waxaana xadiidkani inoo soo noqon doonaa isagoo intan ka dheer fadaail buu inoogaba soo noqon doonaa umuuro afaro halkan inoogaba sugan oo mid un laynoogaba sheegayna saddexe kale halkaasay kuba iman doonaan bal markaa waxaan leenahay se riwaayaadkaa weliba inoo dambeeya kaba dheer inoo caddaynayaan daahirku irsaal haba ahaadee arrinta aabihii buu kaba warinayaa riwaayada dambena saasaa inooguma sugan kuwa kalena saasaa inooguma sugan marka xadiidku mursal maaha ee waa xadiid musnad ah ama mawsuula aabihiina uu kaba warinayo taasba weeye oo aabihii buu kaba warinaya bal matalan taas bay adigu tahay waxaanuu imaamku leeyahayba arrintana waa min talwin alkhitaab cibaaradii uu kaba cabirayo unbuu noocyo kaba dhigay ee taqdiirku markaa muxuu noqon عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحdيiث قال فيه قال أbي معنى أbيهi buu kaba waramay xadيiث uu yihi aabhay baa sidaa yihi taas adgu عalى كuلi حaal waa l riواaيaتka dambe inoo cadayn doona waa xadيiث mسنda wuxuu hi أkda أbي abahay uu qaatay min الkhmusi khmuskii buu sayfan seef kaba qaatay arrintu maalintii beder bay ahayd gaaladii waa tii la jebiyey xoolo badanna waa lagaba helay xoolihiina markaa dee khanaaimtii waa la qaybiyey oo isagu qeybtiisii uu helay ee khumuskii qaniimada ee la dee shan meelood marka loo qaybiyo meel ahaantii dee kuna sugnayd waclamu ana maa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu iyo intii raacsanayd khumuskaas baa seef kuba sugnayd ayuu doonay rasuulkii ilaahay inuu siiyo iyadiibuu ka soo qaaday markaas seeftii ayuu waa seef isaga cajabisay faataa bihi nabiyu sala allahu alayh wasalam seefkiibuu ula yimi rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laftiga seefna xagga luqada carbeed ee inaga afkeena waa muanase waa mudaker bihi saasuu laamaya faqaala wuxuu yihi hablii isii haadaa kan seeftan isii rasuulkii ilaahayow faabaa rasuulki ilaahay uu diiday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh faanzala allahu caza wajala ilaahay baa soo dejiyey yas'aluunaka can اlanfaali qul ilanfaalu lilahi wاrasuuli bal xadiidka dambaan gaadhaynaa xadaثna mحamed بn المثنى وبن بشhاr ولفظ لبن المثنى qاaل xadaثna mحamed بن جعفr qال xadaثna شhuعبة عan سimak بn حرب عan مصcب بn سعد عan abيهi qاala wuxuu hi aabihii buu kaba warinayay نزلت waxa soo degtay في aniga sababtay iyo daraaday arبacu aayaaتi afar aayadood ba aniga sababtay kusoo degtay afartii aayadood mid keliya halkan imika uu inoogu sheegay oo halkan inoogu sugan oo waa tan imika aan kaba soo baxnay aayaddan yasaluunaka can ilanfaali dan weeye ama saddexda kale intuba way inoo iman doonaan xadiiskuna isagoo intan ka dheer buu insha allahu tacaala fadaa'ilu inooguma iman doonaa mid waa aayaadkii biru lwaalideyn ay kuma sugnayd oo wasaaxibuhumaa fi dunya macruufan markay hooyadii markuu islaamay ka dheeraa ka dhaaratay inay wax cunto ay wax cabto taas oo kale ee naftoodiiba looba baqday taas isagiina uu dee diiday inuu dib diintiisa ugaba laabmo waa taa aayaadkaasoo wain jaahadaaka calaa an tushrika bima laysa laka bihi cilmu falaa tudicuma ay kuma sugnayd midna waa khabro taxriimkeedoo iyadu way inoo iman doontaa bal waxa weeye midna waaba tan dee halkan anfaashi adigu bal taxriim khamro iyo walaa tadrud اladina laa yadcuuna rabahum taas iyo aayaddan anfaasha iyo birilwaalideen bal waa umuuro intuba way noo iman doonaane imaka halkan unbaan teenan un baan eegeynaaye afar baa iguga soo degto tii hore waa maxay tahay asabtu waxaan helay sayfan seef faأtaa bihi الnabiya salى الlahu عalيه wasalam eeg daahirka cibaaradu waxay faataytu bihi الnabiya salى الlahu عalيه wasalam waa iltifaatuna sefo waa tan si marka rasuulka ilaahay buu laba yimi inankiisuna waa inoogaba warramaya faqaala wuxuu yihi ya rasuula اllahi nafil bihi seeftan ziyaada ahaan iyo nafal ahaan isi faqaala rasuulka ilaahay ba wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dachu iska dhig halkiisii dhig uma qaama uu kacay waxa kacaya ee khumuskii baanay kaba mid ahayd sacad faqaala lahu oo dee isagoo weydiisanaya faqaala lahu الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam dachu dhig min xayثu akadta halkaad ka qaatay uun dhig uma qaama faqaala nafil lii seeftii way cajabisay waanu doonaya waxaanu isleeyahay nin aan adigu waxaa dee geesinimadaada iyo shajaacadaadoo kale lahayn baa dhici kartay in la siiyo oo uu qaato markaasaan yihi bu ihi nafil lii ya rasuula الlahi faqaala dachu faqaama haddana uu kaco faqaala wuxuu yihi ya rasuula الlahi nafil lii markaasuu hadalkan raaciyo aw ijcalu ma waxaa layga yeelayaa kaman laa hanaa lahu nin aan waxtar iyo nafci lahayn oo kale miyaa laiga yeelayaa alhanaa alkifaaya weeye oo ujeeddadu e anigii ninkaas baan ahay kollay geesiga ah ama waxaweyn tara ma ruux aan markaa nafcigaygan iyo waxtarkaygan iyo kifaayadayduna kala lahayn ayaa laygala mid dhigayaa taas buu yihi faqaala lahu nabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi dachu min xayثu akadtahu tiina wuxuu ku yihi un iska dhig waayo waxaan qeybtiisiina waa sahmigiisii waa qaatay waxaana sidaan soo sheegnay khumuskii buu kaba mid ahaa in markaas dhig buu yihi halkii aad ka qaaday un iska dhig qaala wuxuu yihi markaa sacad fanaزlat hadihi اlaayaةu yasأaluunaka can اlanfaali qul anfaalu lilahi wالrasuuli aayaddan baa soo degtay khaasatan inaheeda hore suuradan ee suuradduna inteeda badan beder bay kuba soo degtay iyo umuuraheed yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi moxamedow can ilanfaali anfaashi bay ku weydiinayaan waa yaa leh oo anfaal waa jamcu nafal bal qul ilanfaalu lilahi warasuuli wixii anfaashi waxay usugnaatay waa waxyaalahan dee ziyaadada ah ee qasmigii ama wixii uu ruuxani saamiyahaan u helaye ka ziyaadsanee laba siinaya bal waa axda tafaasiir baan leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisa ay usugnaato iyagaa halkay u arkaan dhigaya weeye iyagaa tasarufkeeda iyo maamulkeeda leh taas bayn bal aayaddani kolley suuradan imakain sanba aayaddani ay kuba timi waxaa kaloo suuradda ku sugan waclamuu anama qadimtum min shayin faana lilahi khumusahu lirasuul macnaa waxaa ogaataan wixii aad qaniimaysateen ee gaalo kaba hesheen ilaahay baa iyo dee yaa khumuskiisa le iyo rasuulkiisa iyo intii lagu cadfo ujeeddadu shan meelood baa ka dhigaysaan meel gaar baa loo saarayaa afarta kalena waxaa loo qaybinayaa dadkii ciidanka ahaa ayaa loo qaybinayaa marka culimadna ka labadan aayadood bal sida dee laysu waafajinaya ama xagga macnaheeda iyo sida laysugu geynayo kollay ra'yigoodu waa iskuba khilaafsan yahay oo barhkoodu waxay kaba dhigeen anfaal marka dee hanaaimtii bay si guudba uguba fasireen hanaaimtii oo jamcu nafal oo qaniimadi iyo wixii anfaala dee ilaahay baa iyo rasuulkiisay uba sugnaatay halkii iyagu ay u arkaan bay dhigayaan taas aayaddanna inay kaba dambeysay dambe aayaddan dambe ay nasaktay waclamuu anamaa hanimtum min shayin o macnaa aayadda horena lagaba dhigo wixii hanaaima guud ahaanba ilaahay iyo rasuulkiisay usugnaatay dee rasuulkiisii baana inoo joogo oo isagaa markaa tasarufkeeda iyo maamulkeeda guud ahaan leh aayaddii kalena waa tan macnahan kuba timi taasi xukumkii horey ahayde inay tani taa nasaktay oo arbacatu lakhmaasna ghaanimiintii la siiyey khumusna ahlalkhumus loo qaybinayo bal taasi waa qowl dee ibnu cabaas iyo jamaaca ay kuba tegeen bacd alculamaa aayadda hore waa muxkam bay leeyihiin labada aayadoodna dee tay ku kala duwan tahay anfaal waa jamcu nafal oo wixii aan asla iyagu ah ziyaado ah ee la siinayo ciddii bal matalan waxtar lahayd ama sariya ha noqoto ama cidun adigu qani qeybtii dhaafsan marka haddii aan taa nidhaahno taa nidhaahno dee waxay noqonaysaa taa iyada khumuskii markay noqotiyo ciddii la siinayaha rasuulka ilaahay baa dee tasarufkiileh waana sii kolba maslaxo uba arkayo hanaa'imtuna waa sida afarteedan qaybood ee loo qaybinaya waxay noqonaysaa ciddii lahayd baa laho markaa macnuu uu noqdo anfaashi inay khumuskaasun ka mid noqoto asl khumusun lagama bixin karo ama dee khumus alkhumus ay bacdigood yidhaahaan aayadani anim ay muxkam tahay tanfiilkuna min alkhumus yahay bal taasna waa qowl kolleyna malaa kutubu tafsiir iyo shuraaxda raaroon iyo kalaamka meeshan uu kuba badan yahay waktigeedna bal inaan xadiisyada yar eegno un baaban doonaynaaye waa labadan qowl waa laba qowl oo ah in labadan aayadood ee anfaal haniimadii si guud laguma fasiro markaa la yidhaha iyadii waa mansukh tanna waa naasikiiba iyo may anfaal inay nafalkii tahay imaka aan haynay oo waxaa ziyaadada ah ee ruuxa nasiibkiisii ka badan ee laba siinayo de aayadda dambe waclamu anama hanimtu min shayina waa arbacata khimaaskii ciidanku qaadanayay mooye khumuska kale si loo qaybinaya kuba sugnayd nafalkuna khumuskaasu kaba mid noqonayaayo asl alghaniima markaa nafalkii lagama bixinaye khumuskaa lagama bixinaya waana saa kolba uu dee u arkayo dee imaamkii u arkayo rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagaa dee taas laha oo ciddii uu arkayey maslaxo ama ciddii ayuu ahayd inuu nafalka siiyo bal taasna waa qowl labaad oo ibnu cabaas iyo qowlkooda ah bal matalan waxa weeyaan me qowl labaad oo culimada kale qaarkooda qowlkooda uu yahay bal waa taas ee waa nafalkii ma anfaasha ma waxaan ka dhigaynaa haniimadii si guud mise intan dee gaarka ah ee dhaafsan sahmigii ruuxa ee ruuxa la siinaya axaadiisna inooguba iman doonto waa labada arrimood ama labada wajhatu nadar baa taas ah aduu markii dambe laakiin sida kuma timi waana inoo dambaysaabe rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aayaddan markani sooba degtay ee ay noqotay anfaashii ilaah iyo rasuulkiisay usugnaatay halkii dee uu arka rasuulka ilaahay baanu dhigaya isaga halkii uu arkay inay dee maslaxa iyo tayba buu dhigaya markii dambe uu siiyey rasuulka ilaahay seefti oo markii hore kuba yidhi dee iyadoonan waxaan anigu shaqo ku lahayn baad iweydiisatay imakana ilaah baa subxaana watacaala soo dejiyey xukumkeedii iyo tasarufkeedii baa lay dhiibaye qaado ayuu kuba yidhi oo uu siiyey xadaثna yaحyى بn yaحyى qal qarأtu عlى maliki can naafici can ibni cmara qaala bacث الnabiyu slى الlahu عalيه wasalam sariyat ibn cmar baa yihi rasuulka ilaahay baa ciidan buu diray sariyo kolley jeeshkiina kamid bay ahayd dee iyagii baa gaar loo saaro jiha loo diray wa ana fiihim aniguna dhexdooda iyaa ka mid baan ahaayo sariyadaasaan ku dhex sugnaa buu yihi qibala najdin reer nejdi xaggeedu u diray nejdina waa bilaada adugu dee kolley waxa weeyaan un tihaamo iyo dhulkan de xeebta kuba soo dhow wixii kaba sarreeya taas ilaa ciraaq lagaba gaadhayay nejdi odhanayeen bal jihadaasuu u diray kolley waana waktiyo dambe waxa la arkaa fatxuma ka horteed inay ahayd fahanimuu waxay haniimaysteen ibiran geel kasiiratan badan geel badan bay soo heleen fa kaanat waxay suhmaanuhum jamcu sahmin weeye oo sahmi sihaamna waa lagu jamciyaa asumna waa lagu jamciyaa suhmaanna waa lagu jamciyaa waa qoriyadoodii ama waa nasiibadii ay heleen waxay ahayd اثنا caشhaرa baعيirا labiyo toban neef oo geela aw أحada caشhaرa baعيirا ama koob iyo toban geelay ahayd wanufiluu ziyaadana waxa loo siiyey nafal ahaan waa tan imaka nafalkii aan hayne macnaa ziyaado ahaan nasiibkoodii dheer intii ay qeybta ku heleen ay iyagu dheer waxa loo siiyey baciiran baciiran neef neef geela ayaa la siiyey oo mid kasta haddii labiyo tobanka ay ahayd riwaayada maalikun baa shakigu ku sugan yahay riwaayaadka kale labiyo tobanun baa kuma sugnaaye saddexiyo toban baa markaa ruux kasta oo sariyadii kamid aha uu helay intii qaniimada ay kaba heleen ee labiyo tobanka ahayd iyo neefka nafal ahaan iyaga ziyaado ahaan loo siiyeyna waa kuwan hawl kale ay soo fuliyeen ciidankoodii walow ay dee kamid ahaayeen gaar bay u bixino hawl bay soo qabteene ziyaadaa la siiyey cidda ziyaadada siisayna bal way inoo dambaysaa nafalka siisay xadiidka duruq buu yeelanayaa waa inoo socon doonaaye laakiin lafdi baa meesha halkan kuba sugan ah fakaanat suhmaanuhum isnaa cashara baciiran taas nusqooyinka intooda badanna sidan baa dhacda macna waa maxay ishkaalka jira suhmaanuhum ismigii kaana weeye isnaa casharana waa khabarkii kaana kaanana ismigeedaa marfuuc noqonayey khabarkeeduna mansuub buu noqonayey marka qaacidadu waxay keenaysay in la yidhaaho fakaanat suhmaanum isnay cashara baciiran in la nasbiyo labadoodna way inoo rafcisan yihin waa ishkaal nusooyinka intooda badanna way dhacday barhkood isnay cashara way dhacday oo iyada taasi waa daahir marka in halkan buu shaarixu wuxuu leeyahay ama imaamku raximah llahu tacaala barhkood waxaa kuma sugnaa isnay cashara wahada daahirun bal idinka inay idin taalana taas wayn eegi aniga waxay i dhacday والأول أصح على لغة من يجعل المثنى بالألف معنaa ka hore oo isna cashara ayaa asaxa wastaita la waxay la tahay waa khada kitaabkayga ah dee ina ku inaa yiri leeyihin warmaayo walawalu asaxu baa taala mise asaxu waayo dee luqadani waa luqa yar carab qaarkeedu ay leeyihiin luqadii saxiixa ahayd dee waxay ahaydba in iyada taas in la nasbiye waxaan arkay kitaab isaga kaba soo naqliya saaxib albaxri oo kaba soo naqliya sharaxano walawalu saxiixun buu qortay waana hadalka dee sawaabka in la yidhaha kolley ismarihi dee imaam nawowi bay tani kaba dhacday in laba yidhaho walow xataa nuso kaloon hayo oo mar hore la madbuceeyo hamishka irshaadna sana ay kuba sugnayd in la yidhaaha weeye walawalu saxiixun macnaa daahirka hore ha noqdee in ka dambe daahir ha noqdee ka horena ujeedadu maaha qowl dee baatil ahoo xaggii luqada aan jirin isna waa saxiixe lakin la yidhaho asax isagaa ka sixo badan oo isna casharo qaacidadii markaa la cagsiyo de arrintu taasi ma jirto macnuhu waxa weeye isaguna waa luqo jirta un oo ah in carabta qaarkood inay musanaha ka dhigaan in lagu icraabo alifun ama marfuuc ha noqdo ama mansuub ama majruure alifun ay laazimiyaan oo taas si dee maqsuurka oo kale ay kaba dhigaan oo si maqsuurka oo kale musana ay kaba dhigaan waxaan uleeyahay sheekhu afar qolo carbeed luqadooda weeye waqad kasurat fi kalaam اlcarab wa minha qawluhu tacaala ina haadani lasaaxiraani ujeedada luqada waxaa ku yimid taas hadda dee maha qiraa'adu inay saa wada ahayd in haadani lasaaxiraani qiraa'adaas iyadu way ka baxsan tahay oo intuu dee markaas maha tii wax nasbinaysay ina haadayni oo axad alqura ay akriyeyna iyadna waa wejkii dee imaka macruufkaabuu kuba yimi waa marka la yidhaaho ina haadani lasaaxiraani taas la yidhaaho ayaa luqadan la odhanayaa way kuba timi oo haddii aanay luqadan kuba iman ina haadayni oo abu camrin ba akriyey ayay ahaan lahaydba ama in haadani lasaaxiraani oo intii dee waxa weeyaan waxa weeyaan ama mukhafafa iyo adigu taas aan laga dhigin untii dee wax nasbinaysay iyada markaa haadani lasaaxiraani iyadu dee ma tawjihan ma yeelanayso bale wuxuu leeyahy waa luqo jiro taasi waa intan ama xadiidka intiisa kale uu inoo soconaya duruqdan wada eegeyna وxadثna qتaybaة بن سعيidi qال xadثna lays وxadثna محamed بن rukn qال أخbarana layس عan ناaفic عan iبn cmر ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم bacثa wuu diray sarيaة sarية ayuu diray qibla نجdi xaggii نجdi وفيhim iبn cmر ina cmar baana kuba sugnaade kolley naaficna iبn cmar buu kaba warinaya maha umuu joogin وأna سhmanhm iyaga sahmiyadoodii waa nasiibyadoodii waa qorigii nin kasta kuba dhacay uu helay balaqad waxay gaadhay isnay cashara baciiran labiyo toban neef oo geelay gaadhay wanufiluu ziyaado waxaa loo siiyey nafal ahaan siwaa dalika waa labiyo tobankaa wax ka soo hadhay oo dee taa dhaafsan baciiran waa neef neef ba haddana loogu daray sariyadii falam yugayirhu ninkii amiirkooda ahaa ama qaa'idkooda ahaa baana saa yeelay falam yugayirhu rasuulka ilaahayna muu doorin rasuul ullahi salى اllahu عalيه wasalam uu ogolaaday oo uu fuliyey si uu ugu qaybiyey وxadثna abubakr بn abi shaybata qal xadثna عaliي بn msiri وcabdالرaحيم بn سulayman عan cubayd الlahi بn cmr عan naafici عn iبn cmr qala bacثa rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam sarية ilى نجdi fakharajtu fiiha ibn cmar baa le sariyadii baan raacay oo dhexdeedii baan baxay faasabna ibila وaغanama geeri iyo ariba waanu helay fbalaqat suhmanuna ansibadayadii waxay gaadhay isnay cashara baciiran isnay cashara baciiran waa labiyo toban labiyo toban waa midkiiba labiyo toban buu helay wanafalana rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahayna wuxuu nafal ahaan iyo ziyaada ahaan noo siiyey baciiran baciiran neef neef buu noogu daray oo intii sariyadii iyagu saddex iyo toban bay yeesheen walow ciidanku waxaan kale lalahaa labiyo toban labiyo toban uu helay sida dee abu daawud iyo kuba sugan وxadثna زhر بن حرب ومحamed بن مسنى qال xadثna yaحyى وهuوa الqبطاn عan cubayd الlahi وina cmr بhada الاسناad bal inta kale ruwaad un baa inoo dambayse wax laftii inooba dambeeyo xadiidka walow dariiq ama duriqa inoo dambayso xadiidkana horta bal intaynaan axkaamtan kaba qaadanina gaadhin iyada laftiga hore xagga luqada wixii ku tacalluqsadaa waan aragnay riwaayada ugu horeyse maalikee shakiguna ku sugnaa wanufiluu baciiran baciiran lama sheegin ciddii nafalkan siisay ziyaadada bixisay ee dadkii sariyadaha neef neef geela ayaa loogu daray oo iyaga ay dee inay si gaara ayay muhiimo gaaray u baxeen oo ciidankii kale ay ka kala gooni ahaadeene iyagaa neef neef gaara laba siiyey taas bay ahayde laakiin lama sheegin ciddii nafal ka bixisay waayo ficilku majhuul buu binaysaa riwaayada labaad ee layt ibnu sacadu isagu warinayana wanufiru siwa dalika baciiran baciiran laakiin maxaa raacsan falam yugayirhu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi muu doorin oo riwaayada lays maxay faa'iideyneysaa in ninkii amiirkooda ahaa nafalkan bixiyey neef neefka uu iyaga siiyey markii dambey u yimaadeen ee rasuulka ilaahay u yimaadeenna salawaat ullahi wasalaamu calayh arrinkii rasuulka ilaahay uu sugay iqraarkiisii baa jiray ama uu ogolaado uu fuliyey taasna waa mid riwaayada ugu dambaysa ee cabdiraxiim ibn ama cubaydullahi ibnu cumar naafic ka warinayeyna waa xadiisku waa xadiis naafic markii hore malik buu ahaa layt ibnu sacad imakana cubaydullaahi rag kale oo dee naafic ka wariyo kala duwanna way inoo dambaysaa laakiin saddexdan baa alfaad uu usoo naqliyeye maxaa iyada inooguma sugnaa in wanafalanaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam in rasuulka ilaahay uu ahaaba ka nafalka bixiyey taas baan marka culimadu kolley si ay kuba jamciyeen sharaxna uu inooguma sugan yahay waxa weeye amiirkii sariyadu isagaa nafalkan ama ziyaadadan iyo neef neefkan iyaga siiyey rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh sidaa xadiidka lays u ogolaaday oo kumuu diidin ee siibuu ugu daayey markaa kol haddii arrintu taa tahay maxaa banaan in loo nisbeeyo amiirkiina way banaan tahayna isagaa waxaan la yimi in rasuulka ilaahay loo nisbeeyana way banaanta waa iqraarkiisii ama ijaazadiisii iyo fulintiisii bal taas bay ahayd oo bal sida ay xadiidkan ama riwaayaadkan ay isugu keen imanayaan ee culimadna ay kuba jamciyeen iyadu taasba weeye arrinta kale xadiidka inooguma sugan waa baabku wuxuu baabaysnaya isbaatu nafal bal ciddii muhiimo gaara ama hawl gaaro loola diro waxtar gaara yeelatay in haddii wax ziyaado oon ciidankii kale lama lahayn la siiyo taas iyada banaanideeda xadiidka wuu inoogu sugan yahay waana waxay ummaddu kuba ijmaacsan tahay ee khilaafkoodu waxa weeye halkee laga siinayaa ma khaniimada intaan la qaybin baa laga siinayaa mise arbacatu akhmaaskan ciidanku leeyahay baa laga siinayaa mise khumusulkhumus waana aqwaal kolle culimadu ay leeyihin oo shaaficiyada agtooda khumusulkhumus baa iyaga agtooda asaxa laakiin aqwaasha kalena madhabka uu ku sugan yahay ama imaam shaaficiba waaba lagaba isaga naftiisa waa saddexa qowlba uu leeyahaybo taasba weye macnuhu waxa weeyaan nafal kolleyna waxa ay tahay tanfiilka yeelanaya un ciddii wax fiican samaysay oo dee yarna waa dhiirin waa abaalmarin walow ajrigoodii aakhirana ay leeyihiin dhiirin iyo abaalmarin daraaddeed baa waxaa loo siinayaa ciddii muhiimo gaara ama hawl gaara ama wax fiican samaysayba taaba weeye taasaa loo siinaya kulle imaam nawina wuxuu kaba dhigaya cidda nafalka mudanaysaa inuu dee wixii wax gaara inuu ruuxani wuxuu ku mutay meesha uu jiro en dee sariyadii oo dhan ama ciidankii oo dhan lagu aan taa laguma simayn walow bacd alculamaa ay dee kolley malaa qowlkoodu iyo waaba lagu simi karaa bal qolooyinkiina sharaxaysa kolley meelaha caynkaas dee waa yar waxa aniga lafti baa ii yar dhacay markuu halkan fakaant suhmanum fihi isbaatu nafal halkaa sharaxa u yar dheereeyo aqwaashana soo naqlinayo marka hadal buu yihi وama qwl بن cmr nufiluu bacيra bacيra macnahu an اladina اstaxaqu nafla nufiluu bacيra bacيra maha macnuu dhamaan waa la wada siiye kuwii iyagu nafalka mutay waa ciddii sunci fiican ama wax laba timi ayaa neef neefka la siiyey ilaa ana kula waaxida aniga saasa i taala eeg halkaas kaleshimala way ku dhaacday ilaa ana kula waaxidi min asariyati nufil kale hadalkuna markaa isma noqonayo meel aan kasoo reebnaano mataasi ma jirto sawaabkuna waxa weeye kollay nusko labaad oon hayo oo irshaadu saariga dul madbacaysana way saxnayd be laa ana kula waaxidin oo hamzada in la gooyo weeye ilaa maaha ee waa laa ana kula waaxidin macnaha ujeedadu waxa weeyaan ciddii nafalka mudatay baa neef neefka la siiyey maha macnaha hadalkiisu dhammaanba waa la wada siiyey taas ma ahayn markaa ilaa bedelkeeda in hamsada la gooyo laa un keliya laba dhigo waa qolooyinkeena sharax haddii dee aan isku midnahayba wey balin de tanfiilkuna taas waa inooguma sugan yahay qaniimo kastana waa lagaba bixinaya kolley macnihiisa kale waa inoo cadiya xadiidka waxadaثana aburabiic wa abu kamilin qala xadaثana xamaad can ayubaxa waxadaثana bn اmuصنع qala xadaثana bn abi cadiyi can ibni cawni qaala katabtu ilaa naafici baan waraaqu qoray wa cabdالlahi bn cawn asalu xaal aan weydiinayo can inafali nafalka iyo bal sida loo bixinayo iyo xukumkiisa aan weydiinayo fakataba ilaya waraaqigii igu soo jawaabay maalin dhaweedna xagga adducaa qabla alqitaalna waa ti aynu soo haynay sad oo kale ibnu cawn inuu lahaa أن بن cمر kاna في سryة xadيiثkana lftigiisi intiisi kale waan soo aragnay x وxadثna بن رافع qال xadثna عبدالرزاq qال أخبرna بن جurayج qال أخبرnيi موسى wa موسى بن cقبة x وxadثna هاrون بن سعيد الأيلي qال xadثna بن وهب qال أخبرnيi أsامة بن زaيد kulhm can نaafiع bal eeg hadaba kulhm tacid u leeyahay waa inteenan dambow baan ku koobaynaay ayub sktiyaani waa inoo horeeyey waa ka ugu horeeya cabdالlah بن cawnna waa ninka labaad ka saddexaadna wuxuu noqonayaa muسى بن cqبة ka afraadna usamaة بن زayd layse afartoodan buu leeyahay kulhm can naaficin bay ka wariyeen bhada اisnaadi isnaadkuna naafic can ibni cmar un buu ahaa wax kale inooma dambeyn naxو xadiiثihimna saddex nin oo kaleo ibnu cumar naafic ka warinaya inoo horeeyey midi waa cubaydullaahi ibnu cumar ka labaadna lays ibnu sacad ka saddexaadna waa ninkii ugu horreeyo malik ibnu anas marka binaxwi xadiisiibna wuxuu u wadaa waa saddexdaa hore aynu soo maro alfaadahooda uu soo naqliyey xadiiskoodii mid naxwigii ah ama lamid ah ayuu dee naxwigii ah haddii wax ku kala duwan yihinba ayay afartan dambena naafic kaba wariyay macnaha toddoba nin baa naafic ka warinaya saddex alfaadahooduu soo naqliyey afarna wuu ixaaleeyo waa afartan dambe marka naxwi xadiid ibna saddexda hore waa alfaadahooda inoo soo naqliyey ayay adigu ay yihiinba afartoodana waa kuwaan sheegnay وxadثna سurayج بن يuنس وxmr الناqd وlفd لسurayجi qال xadثna cبdاللahi بن رajاء عن يuنس عن الزهري عن saلم عن أbيه qال أنhu qاal wuxuu yihi saلم markaas aabihii buu kaba warinayaa عن أbيه qاal نflna رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulkii ilaahay baa na siiyey نfl نfl macnaha wax buu na siiyey siwa nasiibina min siwa nasiibina nasiibka yagii aan ahayn ujeeddadu markii qanaa'imta la qaybiyey arbacatu akhmaaskii ciidanka loo qaybiyey wixii aan kaba helay waana taan soo aragno labiyo toban bay ahaydba xadiiska hadduu de isku wakti ay noqdaan labiyo tobankaa waxaan ahayn oo ziyaadaa oo imika xadiiska hore saan kusoo aragnay neef neef ahaa ayuuna siiyey min alkhumusi khumuskii buu naga siiyey eeg min alkhumusi marka maxaan ku tacalujinaynaa nafalanaada ayaan ku tacaluqina maaha siwa nasiibina min alkhumusi nasiibka iyagii khumuska nooga sugnaaday maaha iyagu khumuska shaqo kuma laha iyagu waa ciidankii arbacatu akhmaaskay leeyihiin khumuska waxaa la cidan dee ilaahay suuratuda aayaddaa suuratu masalan inooguma suganin anfaal waclamuu anama kanimtum intaas baa leh fa ana lilahi khumusahu taas baa leh iyagu khumuskii shaqo kumay lahayn ee waxa weeye markaa min alkhumusi buu naga siiyey oo markaa taasi ay xoogeynayso qolooyinka culimada ah ee leh nafalka lagama bixinayo asl alghaniima ama arbacatu akhmaaske khumuska laga bixinaya kuwaas baa qowlkoodii bay xoogeynaysaye wuxuu naga siiyey khumuskii buu neef neef naga siiyey intayadii kalena dee intii aan marka kala helen ciidanka kala mid ahaydna taasna uuna siiyey fa asaabanii waxay asiibay shaarifun waa neef duqa ama dee halbuwey inta badan waxay isticmaalaan qaaliban awrka uma isticmaalaane waa hashaa loo isticmaala waana neefka dee weyn duqdaa wey oo macnaha waxay asiibay aniga igu soo hagaagay shaarif baydaba ee hal bay ahayd weliba aad dee u weynayd bo ama duq ahayd washaarifu waxaa la arkaa waa raawi baa inoo fasiraya bal masalan waa suurtagal zuhri baana umuuraha laba iman jiro kuma badnayd almusin اkabiiru waa ka da-dee weyn ee laakiin gaaliban waxay u isticmaalaan oo inta badan ku badiyaan waa markaa u neefku dhedeg yahay awrka ma yidhaahaan bal kaas baa iasiibay kole xadiiskii horena waa taan soo aragnay dee si وxadثna hnaad بن الsriي qال xadثna بن المبارk x وxadثna xrmlة بن yaحyى qال أخbarna بن وhb kilahma عan yuنuس عan بn شhahab qاal balغnii waxay soo gaadhay can ibni cumara ina cumar iga soo gaadhay anahu qaala inuu yihi nafala rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam sariyata binaxwi xadiisi bni raja rasuulkii ilaahay sariyo ayuu siiyey nafal wax ziyaado ah oo iyagii u gaaro oo ciidanka intiisii kale wadaleen ina hadday imaka daaifa ciidankii kamida ay baxaan ay wax soo helaan ciidankii iyaga rid iyo wuxuu u yahayba dee waa kuwana waa kay kusoo laabmayaan ay kaba tegeen haniimada asalkeeda way wada leeyihin oo marka arbacatu akhmaaska ciidanka kalena uu la leeyahay laakiin waxay dheeraadka yeelanayaan waa nafalkan ziyaadada ah haddaba kaas buu rasuulka ilaahay ziyaado bixiya balaka xadiidka cibaar ibnu shihaab qaala balaganii can ibni cumara ibnu shihaab saxaabigii taabicigii muu sheegay inuu kaba wariyey wuxuu uhi ina cumar waxaa iga soo gaadhay in cmarna dee isagii lamuu kulmin marka halkan xadiidka inqiaac baa ku sugnaanaya inqiaac baa ku sugnaanaya laakiin dariiqii hore maxaa inooguba sugnaa ee cabdullahi bnu raja yunus ulayli kaba wariyey inuu yihi can saalimin can abihi oo saalim waa inoo magacownaa walow ibnu rushayd iyo kolley halkan ee barhkoodii ictiraad way keenaan oo waxay leeyihin bamadara qudni iyo watay raajax yeelaanta dambe in marka la eega cabdullahi ibnu raja yunus ka warinaya xadiidkan dariiqeena labaadna cabdullahi ibnu wahabi iyo cabdullahi ibnu mubaarak marka labadooda waa saddex cabdullaahin baabay wada yihiin laakiin labadan dambe aad bay uga heer sareeyaan ninka hore xagga xifdiga iyo itqaanka iyo dabdiga marka labadoodani waxay iskuba raaceen oo ah inuu ruuxii ibhaamiyey dee saalim hadduu arrintu tahayna inuu saalim ma qariyeen oo kama jinaayoodeen taas oo kale ayaa meeshii taallo oo ninkaa hore way ka xifdi badan yihiin kana itqaan badan yihiin oo haddii aan idhaahno keebaa raajixa waxay ahaan lahayd in riwaayadoodan la raajax yeelo waana say daaraqudniyo yeelan oo xadiidka ay irsaalnimo ay riwaayadan kuma xukmiyeen laakiin maxaa inoo taalla xadiidka isagoo naafic lagaba warinayo waa taa aynu soo maray isagoo waliba bukhaari iyo muslim ay iskuba waafaqeen intani waxay iska noqonaysaa bukhaari muslim waa meelihii uu lahaa cilasha iyo waxyaalaha inuu kuba baraarujinayo ikhtilaafka ruwaadda xadiidka dhexdiisa dhacay ayuu baraarujinteeda ulaba yimi waa bayaan taasa waa nooc ah waxyaalihii tacliilkii uu cadaynayey ikhtilaafkii ruwaadda xadiidka dhacay buu cadaynteeda ulaba yimi ee kolley cumdaduna riwaayaadka horun bay noqonaysaa وxdثnا cبdالملك بن شhعيب بن لyث qال xdثnي أbي عن جدي qال xdثnي عqyل بن khالد عن بن شهاaب عن sاlم عن cبداللahi أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qad kana waxaa ينفl mid معنaa نفر iyo زiyaado siiya bacda man yabcaثu cida uu dirayo barhkoodee mina saraaya ciidamada ama sariyooyinka kaba mida lianfusihim khaasa waa iyaga gaar ahaantooda waa sariyada dee iyadoo ciidankii kale aanay raacin iyagu naftoodii khatartaa geliyey keligood baxay hawl soo qabtay ayuu si gaar ahaanteed iyaga wax ziyaadaa siinayay siwaa qasmi caamati ljeishi jeeshka intiisa kale ama caamadiisa qaybtooda iyo waxay qayb ahaan u helayaan waxaan ahayn oo taa way la qaybsanayeen ee iyagu dheeraad baa wax loo siinayay wاlkhumusu fi dalika haddaba khumus in laga saaro ama nafalki iyo wixii oo dhan oo isku wada jira in khumuska lagaba saaraa waajibun waajib weeye waxa suurtagala intani idraaj ay tahay inay zuuri kalaamkii tahayba kullihii dhammaantii macnaa waa fi dalika kullihina fi dalikaan raacinaynaa waa kaasoo ama nafalka ha noqdo ama haniimada asalkeedan kale haba noqdee ciidanka o dhami wada helaye khumuskii in lagaba saaro oo ahlal khumus markaa dee ay ay yeeshaan taasi dhammaanba wada waajib weeye taas buri ale casharku halkan inooguba joogayaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala uu cibaaro yar raaciyey bal inoona cadaynaysa sheekhu waqtiyadii uu kitaabkan waday wahada tasriixu biwujuubi اlkhumusi fi kuli اlghanaa'im xadiidka wuxuu cadayn u yahay haniimo dhammaanteed in khumuska laga saaraa ay waajib tahayba weeye waxaanay radin u tahay ciddii iyadu halkan intay jahli kabay adigu dee calaaman jayda buu yihi ee isagu sheegtay inaanu waajib ahayn dee hanaaimta dhammaanteed dadka qaarkoodna ay kuma kabsoomeen oo wuxuu ley hada mukhaalif lijmac bal tan uga wada waxa weeyaan waqad awdaxtu hada fi juzin jamactuhu fi qismati اlghanaami xiina dacati adaruuratu ilayhi fi awali sanati arbacin wa sabciin wa sita miya anaa waxaan alifay buu leeyahay juz gaara uu kaga hadlay u nafalkan iyo qanaaimta iyo waxyaalahan uu kagaba hadlay ama qanaaimta sida loo qaybinayo waana wakti loo baahday mala khilaafkaasi yimi iyadoo loo baahday waxaan u leeyahay lix boqol iyo afar iyo toddobaatankii hijiraday ahayd sheekuna lix boqol iyo lix iyo toddobaatankii buu dhintay halkan markuu marayey eeg waxa weeyaan oo waqti afar iyo toddobaatankii ka dambeysay un macnaha waxay ka dhigan tahay kitaabkan ee waa kutubtiisa kuwii ugu dambeeyey haddana waxaa dhacda ee kutub kale inuu kutubtiisa dhexdeeda sharxulmuhadab oo kale muslimkan uu exaaleeyo muslim dhexdiisana sharxulmuhadab uu exaaleeyo riyaadka inuu yidhaaho riyaad saalixiinka meelo kaba mid ah oo qeyn waxaan ku caddeeyey sharaxa muslim baan kuba caddeeyey masaladaasoo kuba batiyey markuu waraa waraa kaba hadlayay oo kale oo aad mooddo malaha kutubta inuu iskuba dhex waday taasna aad moodee bal muhimka waxa weeyaanuun isagoo halkan imaka lix boqol iyo afar iyo toddobaatankii hijirada marka dabadeed ayuu meelahan sheekhu sharxayey weli kitaabkiina waxoogaba harsan lix boqol iyo lix iyo todobaatankiina waa dhintay oo adigo alxamdulillah kitaabka waa dhamaado sida sharxulmuhadabkamuu dhimane laakiin haddana inu dee waqtiyadii dambe sheekhu kutubtaa badan ee ilaahay u dhib yareeyo alifay de waa waqti ilaahay barakeeye waxaa dhacdaba lix iyo toban sanadood wax ka badan inaanay qaadan waayo de lix iyo afartanna waa ku dhintay soddon jirkiisii baanu taaliifta bilaabay dhahaan barhkood baa yidhaa sayisnawi iyo taaliiftiisiina taxsiil buu kaba yeelay taxsiilkiisina taaliif buu kaba yeelay ujeedada cilmi barashadiisii ayuu kaba dhigay taaliif in taaliifkiisna waxay gees kalena taxsiil bay hayd oo waktigii dee dalabkiisiibu haddana ayuu bilaabo muddada lix iyo tobankaa sanooda ayuu kutubta aad iyo aad u badan kala duwan ee funuun kala duwan leh ayaa ilaahay subxaana watacaala dee waa wakti uu barakeeye o ilaahay uba barakeeye ayuu uba dhib yareeyo baltana aad